بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد سورة البقرة وحمد هذا الغصو قاتي قصة ريبني إسرائيل neefka lo-da aan lagoga hadli doono ee suuradda inoogu imaan doona halkaa meel bayna qisadaasi ku soo aroortay saas daraaddeed baa suuradda magac looga dhigay waa suura madaniya bilitifaaq waxaa la isla ogol yahay inay madaniye tahay waxaa ku soo arooray fadligeeda axaadiis fara badan waxaan ku gaabsanaynaa xadiidka imaamu muslim uu soo saaray min xadiidi abi hurayra wuxuu nabigu uhi sal lay waslam ina albayta aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara laa yadkhuluhu shaytaan buu nabigu uhi sal lay slm guriga lagu akriyo suuratu lbaqara dhexdiisa shaytaanku ma galo buu nabigu uhi sal lay slm suuratu baqara akhriya buu nabigu uhi sal lay waslam maxaa yeelay waa barako ka tegitaankeeduna waa qoomamo dadka wahsadana maba kari karaan dadka wahsiga lagu ibtileeyena maba kari karaan suuratulbaqara marka waxaa ku soo arooray axaadiis baa ku soo aroortay fadiila ay leedahay iyadiyo suuratu ali cimraan qaar baa ku soo arooray marka yani waa farbadan yihin axaadiista kusoo arooray fadligeeda inta aan kaga gaabsano bismi illaahi araxmaan araxiim alif laamiim ilaahay baa macnaha macnaheeda garanaya iyo dantuu ka leeyahay insaan la yskaga gaabsada fiican xuruufta noocan oo kale ah xuruuf ulmuqataca la yidhahdo waa xuruuf googo-an oo alif iyo laam iyo xa iyo macnaha miim iyo sidaas oo kale ah xuruufta noocan oo kalea waxaa lagu bilaabay ilaa sagaal iyo labaatan suuradood oo qur-aanka ka mid ah tafsiirkoodana iyo macnaha ay leeyihiinna si rasmiya looma garanayo maxaa yeelay shayga macnihiisa waxaa lagu garan karaa ama in uu qur-aanku fasiro ama axaadiista nebigu ay fasirto ama luqadii carabta ee qur-aanku kusoo degay in la isticmaali jiray oo laga garto intaa midna haddii laga waayo dee see loo ogaan karaa marka aliflaammiim kelima ay carabi isticmaali jirtay maaha qur-aanna ma fasirin xadiis nebina ma fasirin sidaas daraaddeed waxaa xoog badan in laga gaabsado la yidhaahdo cilmuhaa cinda allahi tabaaraka wa tacala ilaahay baa macnaheeda garanaya insaan lagu gaabsadaa fiican laakiin culimmadu markay baadhis ku sameeyeen ooy dabagal ku sameeyeen meelaha ay qur-aanka kaga soo aroortay waxay kala baxeen oy ka fahmeen in xuruuftan loo keeno liicjaazi lqur'aan libayaani icjaazi lqur'aan qur-aanku inuu mucjiz yahay oo isagoo kale aynan khalqigu la imaan karaynin baa loo keenay meesha oo macnaha waxaa la leeyahay carab baa lagula hadlayaayo qur-aanku wuxuu iska saaran yahay xuruuftan aad ku hadashaan alif iyo laam iyo xa iyo xuruuftanuu ka kooban yahay waana kuwii aad ku hadli jirteen idinkaana luqadii carabta yaqaanay oo fasaaxadeedii iyo balaaqadeedii raggii ku caanbaxay baa idinku jira bal haddii uu maxamed jeebkiisa kala yimid isagoo kale la imaada saasaa loogu bilaabanayaa saas daraaddeed baa waxay leeyihiin markii la sheego xuruuftan googo-an oo suuradda lagu bilaabo yaa waxaa laga dambaysiinayaa markaba qur-aankaa la sheegaya qur-aankaa laga warramaya macnaha inta badan haddaan markaa la daba dhiginna waxoogaa kadib baa qur-aanka laga hadli doonaa macnaha marka aynu iskaga gaabsanno ilahay baa cilmigeeda garanaya subxana wa tacaala dalika kan alkitaabu ee kitaabka ah qur-aankaa laga wadaa laa rayba wax shaki ah fiihi dhexdiisa ma ahan hudan fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday hudan hanuun ayaa lilmuttaqiina muttaqiinta dhexooda ugu ahaaday muttaqiinta ugu sugnaaday kitaabka waa qur-aankaa laga wadaa sida saxiixa kitaabkan wax shakiya kuma jiro oo qaar badan baaba shakisanay oo waxaabaan u tegi doonaa in kuntum fii raybin mima anzalna baan u tegi doonaa mima nazalna marka kuwo badan baa ka shakisan shaki male maxaa loo leeyahy shakigooda kuwa ay shakisan yihiin wax kasoo qaad male maxaa yeele shaygu hadduu iska cad yahay oo caashogarata yahay oo bannaanka uu iska yaallo ninkii ka shakiyaayey shakigiisaasi waxba laga soo qaadi maayo sidii waxaan jirin oo kale u ka dhigay qoraxdaa bannaanka taallee barqanka joogto ninkii yidhaahda maba jirtaba inay soo baxday baan ka shakisanahay shakigaasasma wax soo qaad ma ka soo qaad buu leeyahy wax ka soo qaad male saas way macana marka kuwa ka shakisani shakigooda meel ma laha laa maxalla lahu min alcraab wey macana dalika alkitaabu kitaabkaasi dalika ishaarada fog ee la tilmaamayahay siday mufasiriinta salafka u badan yihin waxa weeyaan yani dalika bimacnaa haadaa wey maxaa yeelay asmaa'ul ishaaraha magacyada ishaarada loo isticmaalaayo way kala naa'ib noqotaa saas in lagaga baxa fiican dalika kaas alkitaabu ee kitaabka laa rayba wax shakiya kan alkitaabu ee kitaabka waa qur-aanka ee laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahan hudan khabar muqadam usoo qadaro fiihi dhexdiisa waxa ahaaday hudan hanuun lilmuttaqiina hanuun baa ku jiro muttaqiinta iyo dadka alla ka cabsada cadaab ilaahay iska dhowra kuwaasaa hanuun ugu jira oo hanuunkiisa maxaa iyaga keliya loogu gooni yeelay waxaa loogu gooni yeelay leanna iyagaa ka faa'idaysanayo haddii la wada ooman yahay biyo dadka oon bixiyana halkaa yaallaan biyahaasi ninkii u tagoo ka cabba unbaa ku oon bixi sooma laakiin ninkaan uba dhaqaaqinba yacni miyuu ku oonbaxaya isaga u dhaqaaqin la-aantiisa uusan u dhaqaaqin ma diidayso inay biyihii oonka bixiyaan saas daraaddeed waa hanuun khalqigoo dhan buu hanuun u yahay laakiin inta raadsata oo muttaqiinta oo alla ka cabsada unbuu hanuun u yahay saas way macana ayib sida ayado kaleo qur-aanka ka mid a ilaahi subxaana wa tacaala uu ku cadeeyey yani yani qur-aanka inuu caafimaad iyo shifo iyo hanuun u yahay mu'miniinta gaaladana uu khasaaro ku yahay macana aladiina yuminuuna bilgaybi wayuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun intaa markii laga warramay ayaa suuraddu waxay gudagashay qur-aanka sida loogu qaybsan yahay inay marka ka hadasho saddex kooxood wey dadku kooxi waa koox rumaysay kitaabkan oo raacday oo waxa uu ka hadlayo qaadatay mu'miniin baa la yidhahdaa magacooda saddex aayadood baa lagaga hadli doonaa arrinkooda iyo tilmaamaha ay leeyihiin kooxda labaadna waa koox diiday diidadoodana caddaystay kaafiriin baa la yidhahdaa iyagana laba aayadood baa iyagana lagaga hadli doonaa kooxda saddexaadi waa qolyo yacni munaafiqiin la yidhaahdo waa labeeb kuwanna maaha kuwanna maaha qalbigana iimaan bay waxaan ujeeda qalbigana gaalay ka yihiin carabka iyo xubnahana muslimiintay ka shabahaanoo salaaddii way tukanayaanoo masaajidii waa ku jiraanoo korka markaad ka aragto muslimiin bay u egyihiin hoos iyo qalbiga markaad yacni la gaadhana gaaladay shabahaano waa gaalo marka kuwo noocaasoo labadooda u dhexeeyana waa qeybta saddexaad saddex iyo toban ayadood baa iyaga lagaga hadli doonaa iyagaa marka lagu dheeraan labada kaleeto arrinkoodu waa iska cadyahaye si gaabanunbaa loo tilmaamay macnaha waxaa layihi marka waxaa la bilaabay kuwii iimaanka lahaayee kitaabkan rumeeyey raacay ee qaatay alladiina kuwa weye muttaqiintii baa la sifaynaya alladiina muttaqiinta waa sifa kaashifa alladiina muttaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaya bilghaybi waxa maqan bay rumaynayaan wa yuqiimuuna waxay toosinayaan alsalaata salaadana way toosinayaan si toosan oo saxay u tukanayaan wa mima razaqnaahum waxaan ku irsaaqnay qaarkiina yunfiquuna way bixinayaan way nafaqaynayaan saddex tilmaamood bay aayaddaasi bixisay ta koowaadi waxa weeyaan waxay rumaynayaan haybka haybka wixii maqan baa la yidhaahdaa waxyaabaha jiro oo dhan baa laba qood u qaybsama hayb oo wax kaa maqan ah ishaaduna ma aragto xubnahaaguna ma taaban karaan mana taaban kartid mana aragtid hayb baa la yidhahdaa wixii aad taaban karto ama aada aragtana shahaada la yidhahdaa shahaadada waxyaabaha marka dadka ka hor muuqdeen ama ay taabanayaan ama ay arkayaan rumaynta la rumeeyaay gaal iyo islaamba waa ka sameeyey dardigan aad taabanayso ma nin baa diidi midaan caqli lahayn mooye shaygan ku hor yaalla marka nin walba uu rumayn laakiin mu'miniintu ayagu tay la dheriyin waxa weeye wax maqan oo qarsoon bay rumaynayaan oo loo sheegayoo sheegitaan keliya ku rumaynaya qaybkaas muxuu yahay marka waxa weeyaan allah subxaanau wa tacaala waa qayb maxaa yeele miyuu inoo muuqda alla subxana wa tacala ma aragnaa maya waa qayb mana taaban karno mana aragno malaa'igtu waa qayb kutubtii hore ilaahay soo dejiyey waa qayb maxaa yeele waa uun laynoo sheegayo maynaan arag rusushii la soo diray waa qayb innaga marka laynoo fiiriya maxaa yeele maynaan araga waa laynoo sheegay ilaahay wuxuu qadaray iyo wuxuu qorsheeyey ee dhacay ama dhici doonaay waa qayb maxaa yeele mana aragno mana taaban karno waxyaabaha shareecadu ka warantay oo dib ka imaan doona waa qayb sida maalan waxyaala badanoo nebigu sheegay sal lay slam qiyaamadu goortay imaanayso inay imaanayso dajaal baa imaanaya yani daabatul ardi baa imaanaysa yaajuuji wamaajuuj baa imaanaya ciisaa soo degi doona akhiru zamaanka waxyaabaha shareecadu ay ka warantay een imaanin iyo wixii horay u tegey kulli wixii ka maqan ee cilmigood wixii ka maqan oon hor joogin bay rumaynaya yu'minuuna bilghaybi waa mabda' marka ay u noqonayso masaa'ilu alcaqiida oo dhan baa u laabanaya ha arkaanu sita kulligood halka arkaanu liimaan o dhan halkaasay u noqonaya iyo weliba ka badanba saas way macana haybkay rumaynaya haybkaa ruuxaan rumaynini mu'min ma aha sifaadka loogu hormariyay haybkay rumaynayaan sifada labaadi salaadii bay toosinayaanoo toosinta waxaa laga wadaa sidii nebigu sal lay slam u jideeyey bay u tukanayaan salaad qalloocsan ma tukanaya sida loo toosinayana axaadiista nabigaa loo aadiyo oo laga baran wa mima razaqnahum yunfiquunana waxa weeye waxaan siinay oon ku irsaaqnay qaar ka mida bixinaya sakadii waajibka ahayd wey ee xoolaha ka go-aysa sadaqada caadigee la bixiyana waa ka mid xuquuqda xoolahaaga lagu leeyahayoo ama qaraaba ku leedahay ama ay xaas ku leeyihin ama caruuri ku leedahay iyaduna way soo gelisaa wa mimaa razaqnaahum yunfiquuna intaaso dhan bay soo gelisaa laakiin intee laga bixinayaa goormaa la bixinayaa shuruudee lagu bixinayaa faahfaahinteeda axaadiista nabigaan u raadinayna salawatu rabbi wasalamu caleyh saas way macana alladiina kuwa way yu'minuuna rumaynaya bilghaybi waxa qarsoon bay rumaynayaan yacni waxa maqan ee yacni laga qariyey ee ayna taaban karaynin oo aynan arkaynin ayay rumaynayaan wayuqiimuuna waxay toosinayaan asalaata salaadana way toosinayaan way tukanayaan lama dheh leanna tukashada waxaa soo wada gelaysa mid qalloocsan iyo mid quman laakiin waxaa laga cabiray way toosinayaan saasaa macnaha waxa weye sifaadka muminiinta wa mimaa razaqnaahum waxaan ku irsaaqnay qaarkiina yunfiquuna way bixinayaan yas'aluunaka maadaa yunfiquuna qul ilcafwa baan u tegi doonaa waxay ku weydiinayaan maxaan maxaan bixinaa waxaad ku tidhahdaa siyaadada bixiya siyaadadu maxay tahay yacni daruuriyaadka baahidiinna daruuriga wixii dheeraadka abixiyey yaa la siinayaaba inoo imaan doonta ciddii la siin doona laana waa la tilmaami doonaa waaladiina kuwa wey yu'minuuna rumaynaya bimaa unzila bimaa shayga unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey wamaa kiina way rumaynayaan unzila la dejiyey min qablika hortaa wa bilaakhirati aakharana hum iyagu waa saddex kan ka lagugu soo dejiyey oo qur-aanka way rumaynayaan rumaynta qur-aanka aan rumaynayna laynooga baahan yahay waa rumayn tafsiiliah iimaan tafsiiliya wey oo ah macnaha in aynu rumayno xagga ilahay inuu ka soo degay warka uu sheegayo o dhan inuu xaq yahay axkaamta uu jidaynaya iyo nidaamka uu nolosha u jeexayana inaynu raacno rumayntiisu waa saas saas way macnaha laakiin kutubtii rususha nabigeenna ka horraysa lagu soo dejiyey iyaga iimaanka aan rumaynayno waa iimaan duuduuban oo seanu rumaynaynaa inuu ilaahay kutub xaqa soo dejiyey kutub badanna soo dejiyey rusul ku soo dejiyey baynu rumayn kii intii si gooniya loo magacaabayna magacyadoodaynu ku rumaynayna tawreed baa lagu soo dejiyey nebi muuse calayhi salaam injiil baa lagu soo dejiyey nebi ciise zabuur baa daawuud lagu soo dejiyey suxuufu ibraahim baa nebi ibraahim lagu soo dejiyey intii la magacaabayna magacaabidasaynu ku garan baynu ku rumayn intii kalena si dudubaynu u rumaynayna inay xaq hayda xagga ilahay ka soo degtay laakiin qur-aanka rumayntiisu isagu wuxuu la dheer yahay waxaa laynaga rabaa inaynu raacno dhaqan ka dhiganno nadaam nololeed inoo noqdo saas way macna waaladiina kuwa way yu'minuuna rumaynaya bimaa unzila bimaa shayga unzila la dejiyey ilayka adiga nebigu wamaa kii unzila la dejiyey min qablika hortaabay rumaynayaan kutubtii hortaa la soo dejiyeyna way rumaynayaan wa bilaakhirati aakharana hum iyagu yuuqinuuna way yaqiininayaan waxaa laga wadaa aakharo abaalgudkeeda iyo xisaabteeda iyo waxyaabaha dhici doona iyo janno iyo naar in ay jiraan ayay rumaynayaan weliba rumayn keliya ma ahee rumayn aan shaki ku jirin bay rumaynayaan yaqiinteelna saasaba dhaca waa cilmi aan shaki ku jirin weliba waxaa ka laasimaya haddii rumaynta aad aakhiro rumaysan tahay ay dhab tahay waxaa ka laasimaysa inaad u diyaargarowdo laakiin waan rumaysnahay waana hubaa inay qiyaama imaan doonto mana diyaargaroobayo way isdiidanta waa in diyaargarow lagaa helo tabaabushaysato wixii aad kaga badbaadi lahayd dhibkaa soo socda iyo wixii aad deefta meeshaataa laku heli lahayd waa inaad la timaado way macnaha ulaaika kuwaas tilmaamaha markii loo sheegay baa su-aal baa imaanayso garanay in tilmaamaha abaalgudkooda muxuu yahay ulaa'ika kuwaasi calaa hudan hanuun dushii bay ahaadeen oo min rabbihim xagga rabbigood ka yimid nuur iyo iftiin xagga rabbigood ka yimid bay dul saaran yihiin wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga keligood baa almuflixuuna kuwa liibaanay ah nuurkiiyo iftiinkay ku dul sugan yihin waxa weeye xaqii ilaahay caddeeyey waafajiyey oo qalbigooda geliyey yay ku dul sugan yihiinoo sida ay u makansadeen oo u hansadeen hanuunka baa waxaa laga dhigay sidii iyagoo sida gaadiidkii saaran oo kaleeto sidii baabuuray saaran yihiin oo la socda oo kaleetaa laga dhigay hanuunkii macnaha marka hanuun bay saaran yihiin oo iftiin bay ku dul socdaanoo maxaa dhib ah maxaa dheef ah adduunyada ay joogaan yacni aakhirada soo socota waa nimo wax u kala cad yihiinoo hanuunsanoo jid saxhayuun taa waa adduunyada aakhirana waa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanaya yacni waxay rabeenna way heleen waxay ka cabsanayeenna waa ka nabadgaleen hanuunka intaa yani liibaanta waa intaa wixii aad ka baqaysay inaad ka nabadgasho ood ka badbaado waxaad rabtay ee doonayseen inaad hesho cadaabka ilaahayna waa ka badbaadeen iyo cadhadiisa ilaahay iyo jannadiis alla jannadiisa iyo naxariistiisina waa heleen kuwa liibaanay marka kuwa iyagaa wey saddexdaa aayadood waxaa lagaga hadlay dadka ahluliimaanka ah ee iimaan kale baa lagaga hadlay kooxda labaadi waa kuwo kitaabka ilaahay diiday subxaana wa tacaala oo ku gaaloobay warkooduna iska cadiya kuwiibaa marka la gudagalay waxaa la yidhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun waxaa siman calayhim dushooda a andartahum u digtaya am amase lam tundirhum umaada digina way u simantah u dig ama ha u digin agtooda waa jin way simantah laa yu'minuuna hum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan waxay la mid tahay ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow ja'athum kullu aayatin xataa yaraw alcadaab alaliim gaalada ilaahay kelimad kelimadiisa cadaabku ay dushooda ku waajibtay oo ilaahay uu ugu talagalay inuu cadaabo gaalada noocaasoo kale ah aayad walba xujo kasta si walba haddii wax loogu sheegaayo ma rumaynayaan ilaahay cadaabka ilahay arkaan subxana wa tacala qasadka laga leeyay maxay tahy qasadka laga leeyay waxa weeye nebigaa sal alla alay wasalam loo qalbi qaboojinaya ha isdhibin baa laleeyahy leanna rasuulku sal alla alay wasalam falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat waa kii ah yacni wuu isku dhibi jiray kulligood inay iimaanka wada qaataan buu dooni jiray wuu ku rafaadi jiray nebigu sal ly slam markay diidaanna qalbigiisu wuxuu dareemi jiray rasuulku sal lay wasalam yani waxoogaa wuu ku dhiboon jiray tii baa laleeyahy markaa isdhibin waxba ha isdhibine iska kaadso kuwa waxaa jira ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay inaysan iimaanka qaadanin kuwaa haddaad u digtiyo haddaadan u digin agtooda waa isugu mid meeshoodii unbay joogaanoo iimaan marna ma qaadanayaan oo soo kuwan gaalo badan oo horaan gaalo ahaa inta iimaankii loo bandhigo xaqii loo bandhigay soo kuwan rumeeyey ma ah kuwaa lagama wado kuwan waa kuwo khaasahoo waa kuwa ilaahay uu ugu talagalay inayna iimaan qaadanin gaalnimo ku dhintaan cadaabkana ku waaraan gaalada noocaasi khaaska ah bay ayaddu ka hadlaysaa macnaha ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun waxaa siman calayhim dushooda waxaa ku siman a andartahum u digtayaa adiga nebi maxamed sal lay slm am amase lam tundirhum umaada digina way siman tahay agtooda jin wey waa simantahay laa yu'minuuna hum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan marna iimaan laga sugi maayo laga hunguriyen maayo khatama allahu waa ka sababka aan loogaba sugayninba iimaan khatama allahu alla ayaa xidhay khatama allahu alla ayaa xidhay subxaana wa tacaala oo awday calaa quluubihim qalbiyadooda dushooda wa calaa samcihim maqalkooda dushiisa wa calaa absaarihim aragyaashooda dushoodana hishaawatun baa ahaaday dabool walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadiimun oo weyn sababta aynan iimaan u qaadanaynin waxa weeyaan qalbigoodu waa awdan yahayoo ilaahay baa xidhay khatmiga waxaa la yidhahdaa iyo dabcigaba shayga inta la xidho haddana weliba in la shaabadeeyo waraaqda marka inta la xidho haddana shaabad la saaro wax furan kara ma jiro ciddii loogu talagalay ay ku socotay unbaa furi karta soo ma marka inta la xidhay oo si adag loo xidhay baa haddana weliba shaabad la saaray waa qalbigoodii maqalka iyo dhagahana waa ka xidhan yihi araggana iyo indhihii ay wax ku arki lahaayeenna dabool baa saaran say wax ku qaadanaya wey marka ileen qalbiga markuu wax gaadhayo xaqa iyo iimaanku uu gaadhayo jidad buu u soo maraa iridaha uu xaqu soo mariyo iimaanku uu soo maraayay waa indhaha iyo dhagah soo ma haddii iridihii khayrku soo mari lahaaba ay xidhan yihiin xaggee buu qalbiga iimaan u marayaa marka kaba sii daran eh qalbigiina waaba xidhan yahayba a qalbigii waa xidhan yihin wax geli kara ma jiro meelihii iyo iridihii wax u soo mari lahaayeenna waa xidhan yihin seebaa marka ruuxani iimaanka ku qaadan oo gaalkani seebuu khayr ku qaadan ma suuroobi kartaa maya meelay wax ka galaanba male meeshii wax qaadan lahaydna maba jirto marka waxba ma qaadanayo wy saasaa macnaha waxa weye aayaddu ay taqriirinaysa su-aal haddii laysweydiiyo la yidhaahdo oo maxaa nimankan lagu maagay khayrka ha qaateene maxaa looga xidhay ma loo furo a haddaad saas tidhaahdo jawaabtu waxa weeyaan waxaa looga xidhay waataan horay usoo sheegnaye waxay iyagu sameeyeen ubaa looga xidhay falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum wey iyagu markay leexdeen buu ilaahay quluubtooda leexiyey saas way macnaha bal tabaca allahu calayha bikufrihim wey qalbiyada waxaa loo daboolay oo loo shaabadeeyey waa kufrigay ku kaceen daraaddeed ayagaa gaalnimo laga keri waayey markii laga keri waayena meeshay u socdeen baa usha loogu dhuftay oo macnaha waxa weeye quluubtoodii baa la xidhay khatama allahu alla ayaa xidhay ama awday oo shaabadeeyey calaa quluubihim qalbiyadooda dushooda wa calaa samcihim iyo maqalkooda dushiisa a wa calaa absaarihim waa hadal bilaabanayo wa calaa absaarihim aragyaashooda dushiisana aragyaashooda dushoodana waxaa ahaaday hishaawatun dabool baa ahaaday marka indhaha dabool baa saaran kuwa kalena waa xidhan yihi walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday cadiimun oo weyn ayaa u sugnaaday waa maalinta qiyaamada intaana waa gaalada ninkii gaalnimadiisii cadaato iska cadyahay isagana warkiisu intaasu ku yaryahay saas way macanaha xaqna qaadan maayo abaalgudkiisuna wakaa sababtuu xaqa u qaadan waayena waa taas qoladii saddexaad kooxdii saddexaad baa la galay marka kooxdani waa kooxda lagu dheeraaday warkeeda sababta warkooda loogu dheeraadayna waxa weeye labada qole ee kaleeto warkoodu waa iska cadyahay laakiin gaalada gaalnimadoodu iska cad tahay inta badan laguma kadsoomo inaadan ku khaldamin baana suurtagal ah laakiin ninkan masaajidka kugula jira oo safka kugula jira oo iimaankii kula sheeganaya oo laga yaabo goobtii jihaadka inuu kula tago xaalkiisu soo halis maaha waa balaayo ku dhex fadhidow mana garan kartidoo yacni xumaantiisu qalbigay u fadhidaa kan marka in laga digo oo aada looga hadloo tilmaamihiisa aada loo caddeeyo waxaa keenaysa baahidaa keenaysa saas way macanaa dhibka ay muslimiinta u geysan karaan baa aada u badan saas daraaddeed baa aada looga hadliyo tilmaan aada u qeexdaa laga bixinaya iyaga rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacala wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu cid odhanaysaa ka mid a cid dhahda ama odhanaysa aamannaa waan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay wabilyawmi alaakhiri maalinta aakharana waan rumaynay saasay odhanayaan wamaa hum mana aynan ahaanin bimu'miniina kuwa rumeeyey maynan ahaan waa beentood ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun beentood waxay leeyihiin ilaahayna waan rumaynay aakharana waan rumaynay afka keliya laakiin qalbiga warkaasi ma jiraa maya afkay ka sheegeen lakin qalbiga ma jiro nifaaqu marka waa laba qaybood nifaaq waxaa la yidhahdaa waa nifaaqa ictiqaadigaa baa la yidhahdaa waa nifaaqa qalbiga gala oo qalbigaa waxaa ku jira gaalnimo intan ay afka iyo adimada ka muujisanayaanna waa dan kaley kaleyihiinoo waxay rabaan inay ku nabadgalaan laakiin qalbiga gaalnimaa fadhida kuwa noocaasoo kale ah waxaa la yidhahdaa nifaaqooda nifaaq ictiqaadi ah baa la yidhahdaa gaalnimaduu ka daran yahay waana kuwa alla uu yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar darakada ugu hoosaysay naarta gelaya gaaladaba iyagaa kasii hoos maray ayib gaalnimadooda iska cadda waana uun qayb gaalada ka mid ah laakiin way kasii halisan yihin nifaaqa qayb kalea jirtoo la yidhahdaa annifaaqu alcamali baa la yidhahdaa nifaaqa qaybtiisa camaliga ah oo xubnuhu sameeyaan kaasna waxaa la yidhaahdaa acmaal iyo dhaqan waxaa jira munaafiqiinta lagu yaqaan ruuxii isagoo qalbigiisa iimaan ku jiroon gaalnima ku jirin buu afka ama adimada wuxuu kala imaanayaa dhaqankii munaafiqiinta lagu yaqaanay qaar ka mid maalan beenta waa dhaqan munaafiqiin been buu sheegaya been buu sheegay dhaqankii munaafiqiintu ku kacay khayaanuu sameeyey dhaqankii munaafiqiintu ku kacay ballantiibuu ka baxay dhaqankii munaafiqiintu ku kacay marka dunuubta noocaasoo kaleeta waxaa la nifaaq camali ah baa la yidhahdaa islaamnimada lagagama baxo laakiin waa dembi weyn ruuxa la yimidna waa la dhihi karaa dhinaca munaafiq waa lagu itlaaqi karaa yacni waxa weeyaan oo ah inuu camalkii munaafiqiinta qaar ka mida la yimid saa waa lagu itlaaqi karaya way maana ayib marka kuwan hadda laga hadlayahay kooxdani waa kuwii la yimid nifaaqa ictiqaadiga ee uurka iyo qalbiga gaalada ka ah kuwa way kuwa laga hadlay macna wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yaquulu man cid baa ka mida yaquulu odhanaya aamanaa waan rumaynay billahi ilaahay baan rumaynay wa bilyawmi alaakhiri maalinta aakharana waan rumaynay walxaal bay saa leeyihiin hum iyagu wamaa hum mana aynan ahaanin dheh bimuminiina kuwa rumeeye maysan ahaanin been weeyaane maynan rumaynin yukhaadicuuna waxay degayaan allaha alla ayay degayaan iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey wamaa yakhdacuuna mase degayaan ilaa anfusahum nafafyaalkooda mooye wamaa yashcuruuna mase oga ma ay oga arrinkaa isaga macnaheedu waxa weeye waxan ay kala qarinayaanoo qalbigana gaalnimada gashadeen muuqaalka iyo afka iyo adimadana ay islaamnimada ka muujisanayaan waxay isleeyihiin ilaahay iyo mu'miniinta khayaana ilaahay iyo mu'miniinta siray isleeyihin oo dagac a saasay iyagu isle waa sida iyaga ictiqaadkooda ictiqaadkooda say la tahay wey oo mu'miniinta say u dagayaan mu'miniinta waxay u dagayaan waxay rabaan iimaankaa afka ay ka muujisteen inay xoolahoodu ku badbaado oo naftoodu ku badbaado oo aan lala dagaalamin ooy muslimiinta ku dhex jiraan oo hadday doonaan gaalada u adeegaan dhagartay ku samayn karaan kawa allana dhagarta ay leeyihi isleeyihiin dhagra waxa weeye ama macnaha waxa weye khayaama ay isleeyihiin waxa weeyaan yacni waa iyadana waa muujisana waxana ay muujisanayaan baa waxay la tahay ilaahay inuusan ogeyn subxaana wa tacala waxaa la yidhi khadeeca noocaasoo kaleta iyagoonba iskhadeecay ayaga unbaa isdagaya oo iskhayaamaya sababtu waxa weeye cidda aad khayaami kartaay waa cid aan qalbigaaga waxa ku jira ogeyn cid waxa qalbigaaga ku jiraba la socota miyaa la khayaami karaa waaba ku ogyahayba waxaa damacsantaoo dhan buu ogyahay waxay la tahay marka munaafiqani inay u suuroobayso u soconayso khayaanadu wato oo ilaahay agtiisa ay uga socon doonto laakiin ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala hadduu og yahayna isaga unbaa munaafiqu iskhadeecayo khayaanada isagunbay dhib ugu soo noqon lakiin ilahay waxba yeeli mayso subxana wa tacala saas way macna yukhaadicuuna allah alle ayay khadeecayaan way degayaanoo inay dagaan bay isku dayaan waa ictiqaadkooda suu yahay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey yay doonayaan inay khayaanaan wamaa yakhdacuuna mana khayaamayaan oo ma dagayaan ilaa anfusahum nafafyaalkooda mooye iyaga unba iskhayaamaya nin naftiisa sirhay oo weeyaan macnaha wamaa yashcuruuna mana oga maa yashcuruuna ma i oga inay iyagu iskhayaamayan bal inta laysugu dabadara fiiri nin isagii isa sirayo iskhayaamaya oo farihiisa kala xadaya haddana aan isla soconin soo dhib maha haddaabad is og tahayba inaad iskhayaameyso wax dhan bay ahan lahay laakiin waxaa u dheer ma ay is oga xaalkooda ma oga inay iskhayaamayaanna oo isdhegrayaanna ma ay oga sidaasaa macnaha lagu tilmaamaya ayib fii quluubihim maradun fii quluubihim qalbiyadooda waxaa ahaaday dhexdeeda maradun yacni cudur ba ahaaday fii quluubihim qalbiyadooda waxaa ahaaday dhexdooda maalinta qiyaamada xataa qiyaamada marka la tago iyagoo moodaya iimaankii beenta ahaa ee muujisteen inuu wax u qabanayo bay ilaahay u dhaaranayaan subxana wa tacala waxay rabbi leeyi subxana wa tacala wayowma yabcauhum llah yowma yabcauhum allahu jamiican fayaxlifuuna lahu kama yaxlifuuna lakum wayaxsabuuna anahum calaa shay alaa inahum hum lkaadibuun ilaahay bay u dhaaranayaan say idinku dhaaranayaan waxayna moodayaan inay wax saxa ku dul sugnaayeen beenaalayaal wayaan buu rabbi subxana wa tacala nimanka ilaahay hortiisa intay hor tagaan adduunka markaanu joognay mu'miniin baan ahayn la tagahaya yacni waxa weeyaan waa niman la yaab la wey marka qiyaamada xataa wixii khayaanada ahaayen waxba ka jirin bay ku dayayaan inay ku meel maraan doonayaan oo janno ku galaan markaasay ilahay u dhaaranayaan subxana wa tacala fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxa ahaaday maradun cudur baa ahaaday cudur baa qalbiga kaga jira fazaadahum allahu ilaahay baa wuxuu u siyaadiyey maradan cudur kaluu u siyaadiyey walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yakdibuuna kuwa been sheega ay ahaayeen bimaa kaanuu waxay ahaayeen sababkii yakdibuuna kuwa been sheega beentay sheegi jireen daraaddeed buu cadaabkaasi ugu ahaaday qalbigaa cudur kaga jiraa cudurka ku jiraa cudurrada qalbiga galaayay waa laba mid waxaa la yidhahdaa maradu shubha iyo maradu shahwa maradu shubha wey midka iyaga ku jira shubhadu waxa weeye waa shakiga kufriga shirkiga jahliga yacni amraad iyo cudurrada noocaas oo kalea waxaa la yidhahdaa maradu shubha la yidhahda waxbaa wax isu kaa tusay wixii baad mooday xaq mooday qalbigiibay saa ku degtay cudurka qalbigaa haya maradu shubha la dhaha maradka qaybtiisa labaad maradu shahwa la yidhaahdaayo yacni waxa weeyaan waa ruuxu inuu xumaanta iyo macsiyada qalbigiisu jeclaado iimaan qalbigiisa waa ku jira laakiin xumaanta iyo macsiyada unbuu qalbigii doonaya oo jecel yahay saas macana marka shahawaadka iyo macaasida oo qalbigu uu jeclaado cudurka noocaasoo kale ah qalbi mu'minna waa galaa qalbi gaal iyo munaafiqna waa galaa laakiin maradu shubha marmar cudurka la yidhaahdaay wuxuu galaa munaafiqiinta quluubtooda iyo dadka ahlul ahwaaga ah ee ahlulbidaca qulubtoodu gala kan marka maradu shubha wey cudur baa ku jira qalbigooda waa shakigii iyo gaalnimadii wey cudurkoodii mid kalaa loo sii siyaadiyey oo siyaadadaasi xaggay ka timid fii suurati tawba baan ugu tegi doonaa allah subxaana wa tacala odhanaya waama aladiina fii quluubihim maradun fazaadathum rijisan ilaa rijsihim wamaatuuhum kaafiruun aayaadka qur-aankee degaya iyo waxyiga degaya mar kasta oy beeniyaanba cudurkiibay cudur kusii siyaadsanayaan cudurkiibaa isa sii fuulahayo midbaa sii dulfuulaya saas way macnaha fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda waxaa ahaaday maradun cudur baa ahaaday fazaadahum allahu ilaahay baa wuxuu u kordhiyey maradan cudur walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya ayaa u sugnaaday bimaa kaanuu ahaanshahooda sababkii ay ahaayeen yakdibuuna kuwa been sheega beentay sheegi jireen daraaddeed leanna nifaaqa asal waxaa u ah beenta nifaaq oo dhan asal waxaa u ah beenta asal waa macna saas weeyaan ayib yukadibuunana waa waa macnaha waa qiraac yukadibuuna ay beenin jireen bay noqoni yakdibuuna hadday noqoto laakiin beentay sheegi jireen way macna ayib way kala way islaazimayaan labada qiraaco wa idaa qiila haddii la yidhahdo xumaantoodii baa lasii tirinaya wa idaa qiila haddii la yidhahdo lahum iyaga laa tufsiduu war ha fasaadinina fi lardi dhulka ha fasaadinina gaalnimada iyo dunuubta dhulka ka daayiya fasaadka aada wadaan qaaluu waxay odhanayaan innamaa naxnu annaga unbaa muslixuuna hagaajiyayaal ah haddii la waaniyo nimankii loo caqli celiyo oo la yidhaahdo war fasaadka ka daaya dhulka fasaadkay dhulka ku hayaan muxuu yahy kufrigu waa fasaad dunuubtu waa fasaad wax kastoo ilaahay uusan raalli ka ahayn oo dhulka lagu sameeya waa fasaad dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabad aydi nnaas wey dadku dembiyada ay gelayaan baa dhulka fasaadinaya fasaadka ay gelayaanna ka ugu weyn waxaa ka mid a inay gaalada weli ka dhigtaan oo ay gaalada la saaxiibaan oy gaalada xigsadaan oy sirta muslimiinta siiyaan waxaan ugu tegi doonaa fii suurati alanfaal aakhirkeedaan ugu tegi doonaa haddaad saa yeeli weydaan oo gaalada ka gu'i weydaan yani takun fi lardi fasaadun barbil subxana watacala fasaad baa dhici doona fasaad ayaa dhici doona marka fasaadka waxaa ka mid a ay dhulka ku samaynayaan inay gaalada weli ka dhigtaan oy muslimiinta ka sokamarsadaan marka war fasaadka dhulka ka daaya marka la yidhahdo xumaantana dhulka ku haysaan dhulka ilaahay baa iskale ka daayo marka la dhaho waxay leeyihiin oo yaa kaloo hagaajiyaba annaga unbaa hagaajinay maanta way hagaajinayaan waxayuna waxay ka wadaan markaa isaga labadan qole ee kala fogaatay baanu doonaynaa inaan u dhaxayno qoladan kala fogaatay bulshada waa in laysku wado ha qoladanna annagu waanu la fadhiisan waxba kama qabno qoladanna waanu la fadhiisanoo sheeko wadaag baan la leenahay waanu heshiisiino marmar baan isku daynaa inaan isu soo jiidno annagu dad wax hagaajinayaan nahay xaggee baanu fasaadka ka wadnaa saas way macnaha yani waxay ku tirinayaan dadka mabda-ooda muujistay gaaladana iska fogeeyey iyagana mabda-ooda qeexday baa waxay ku tirinayaan inay yihiin dad sidii loo baana aan samaynayninoo gaaladuna fasaad bay sameeyeen bay leeyihin way fogaadeen idinkan muslimiintuna dhinac baad u fogaateen laakiin annagu raggii hagaajinayo isku soo kindhawaynayay baanu nahay saas way macnaha waa maanta midda daagan oo kaleeto macnaha diimaha ha laysu soo dhaweeyo yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo islaamka laysu soo dhaweeyo bulshooyinka cadaawadda ha laga saaro waa la wada degan yaha waddan baa inaga dhexeeye wadan waddanka yani waxa masaalixdiisa ha la wada ilaashado nin walba masaajkiisa iyo kaniisadiisa ha ku jiro annagaa dadka ka dhex shaqaynayno isu jiidjiidayna kooxahan iskhilaafsanee kala fogfogaaday warkii ay hadda meesha ku hayaan way macnaha qolyahanka hata hogaankiiyo siyaasadda lagu sheego warka hayaan marka waxa weeyaan waxbaanu islaaxinaynaa war jira ma mabda'aaga caddayso ma gaal baa tahay mise islaam baa tahay wixii ka dhexeeya waa munaafiq ha wixii ka dhexeeya waa munaafiq laakiin waxbaan isu jiidjiidahayaa war jira ma ka baxbay macnaha waidaa qiila haddii la yidhahdo lahum iyaga laa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka oo macsiyada iyo kufriga ha ku fasaadinina haddii la yidhahdo qaaluu waxay odhanayaan inamaa naxnu annaga unbaa muslixuuna hagaajiyayaal ah ilaahay suu ugu jawaabay fiirsa subxana wa tacala alaa hooyahay bal baraarugoo soo jeedsado imaqle alaa hooyahay inahum iyaga hum keligoodbaa almufsiduuna kuwa wax fasaadinaya walaakin laa yashcuruuna laakin mayse oga jawaabta lagama sugin muslimiinte ilahay baa u jawaabay subxana wa tacala fasaad haddaad maqashaba iyaguu ku idilyahay cid kaloo wax fasaadisada ma jirto oon iyaga ahayn waxaa intaa u dheer ismaba oga min wax qasayo wax fasaadinayo wax xumaynayo wax kharibaya oon haddana isla soconin soo dhib maaha iskama warhayninba saasaa macnaha ilahi subxana wa tacala uu ku tilmaamaya alaa hooyay inahum iyagu hum iyaga ayaa almufsiduuna kuwa wax fasaadinaya ah walaakin laa yashcuruuna mase ay oga oo arrinkaa isagaa lama socdeen inay wax fasaadinayaan ma ay oga waidaa qiila haddii la yidhahdo lahum iyaga haddii lagu dhaho aaminuu rumeeya kamaa aamana say u rumeeyeen oo kale annaasu dadku war iimaan israacsan la imaada oo muslimiinta iyo mu'miniinta iimaankooda kale ah saa markii lagu dhaho qaaluu waxay odhanayaan an nu'minu miyaanu rumaynaynaa kamaa sida aamana ay u rumeeyeen oo kale assufahaa'u kuwa garashadooda iyo caqligoodu fudud yahay kuwaan waxba garanaynin wax magaradka ah say u rumeeyeen oo kale miyaanu rumaynayna alaa hooyaay buu alla yidhi subxana wa tacaala innahum iyaga hum keligood baa assufahaa'u wax magaradka ah walaakin laa yaclamuuna laakin may og haddii la yidhahdo war iimaan israacsan oo qalbiga iyo afka iyo adimadu wada socdaan oo kaa ay dadka kale la yimaadeen aan la imaada marka la dhaho oo waxaan kadaata waxbaan isu dhawaynaynaa isu jiidaynaa waxbaan hagaajinaa warkan ka baxa waxay leeyihiin ma annaga iyo kuwaasaa isku boos tegay wax ma garadka aan caqliga lahayn oon garashada lahayn oo macnaha waxa weeye caqligoodu fudud yahay iyo annaga miyaa isku mid noqonayn yay ku wadaan mu'miniinta kale ku wadaan saxaabadii nebigay ku wadaan salawatu rabbi wasalaamu calayh sufahada kuwaasay ku wadaan sababtu waxa weeyaan waxay ku leeyihiin marba haddii aad yacni caqli leedahay oo aad xikmad leedahay waxaa la doonayaa inaad dabacsanaato inaad dabacsanaataa la doonayo xaggana aad u jiidmi kartoon haddaad isqallafiso oo xag iyo xagga midna lagu jiidi kari waayo safiih baata adduunku kolba dhanku u socdaa loola socdaa oo dabayshu kolba dhankay ka imaanaysaa loo raacaa laakiin haddaaduun is-ingejiso safiih baa tahay baleeyi safiih baa tahay bal fiiri mawaasiintu say yani waxa way uga dabagedisantay yani ninkii mabdi'iisa muujistay waa safiih ninkaa munaafiqaynaya boqol wajiilaha ee kolba maalin boqolo la qadaynahayana waa nin rageel caqli leh see miisaanka maanta yaallama amarka maalina gaalada la soo shaaho la qadee maalina muslimiintiiyo wadaadada la imadoo la qabee maalina masaajidka imadoo safka hore soo gal taasaa la yidhahdaa caqli iyo xikmad iyo raganimo la yidhaahdaaye war anigu wadaad baana diintayda ku dhaqmaya haismutixin waa ilaa caqli ma lihid halkaasay nimanku ka duunayaan marka waa tan maanta taagow ilaan munaafiq maanta hadduu joogo iyo shalay hadduu joogo waa isku dhaqan atawaasaw bihi bal hum qawmun taquun hal meel bay ka biya cabeen hal meel bay ka biya marka waxa weeye tilmaantooda waa isku mid wey macnaha saas weeyaan ruuxu waxaa la doonayaa dadnimadiisu ay ku jirtaa hadduu wax rumaysan yahay wixiisa inuu caddaysto laalaab uusan gelin wejiyo fara badan uusan lahayn saasaa ku jirtaa dadnimadu ku jirtaa wailaa haddaad fara badan tahay dadnimona malihi diinna malihi dadnimona malihi diinna malihi miisaanka sacda marka la fiiriyo maana waidaa qiila haddii la yidhahdo lahum iyaga aaminuu rumeeya kamaa sida aamana ay u rumeeyeen oo kale annaasu dadku dadku iimaankay rumeeyeen ee saxda ee israacsan qalbi iyo xubnaba iimaankaa rumeeya marka la yidhahdo qaaluu waxay odhanayaan an nu'minu miyaanu rumaynaynaa kamaa aamana say u rumeeyeen oo kale assufahaau wax magaradku kuwa caqligoodu fudud yahay ee jaahiliinta ah alaa hooyahay buu rabbi yihi subxana wa tacaala inahum iyaga hum iyaga ayaa assufahaau wax magarad caqligoodu fudud yahay waa iyaga buu rabbi yihi subxana wa tacala keligood baa ah walaakin laa yaclamuuna ma ay oga isma ay garanayaan hayjad cidlaabay garaacayaan waidaa goortii laquu ay la kulmaan alladiina kuwa aamanuu rumeeyey dadka iimaan kale markay la kulmaan oo nebigiiyo saxaabadiisa markay la kulmaan qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay iimaan baan leenahay waan la mid baanu nahay muslimiin baanu nahay waidaa goortii khalow ay cidloobaan ilaa shayaaiinihim madaxdoodii shayaaiintii madaxdooda ahayd markay la cidloobaan oo ay la keli noqdaanna qaaluu waxay odhanayaan innaa anagu macakum la jirankiinaanu nahay innamaa naxnu oo haddaad nala jirteen shalay markaad kuwaa la joogteen aamanaa maxaad ulahayde innamaa naxnu anaguun mustahzi'uuna kuwa jeesjeesayaan ahayn waanun ku jeesjeesayna wax magaradkaanu maskaxda kaga ciyaarayn laakiin idinkaanu idinla mawqifna saasay odhanaya haddii dadkii mu'miniintii ay la hadlaan oo yidhaahdaan war rumeeya haddii la yidhaahdo yacni waxaan dhihi lahaa markay mu'miniinta la kulmaan oy dadka ahlul iimaankaa la joogaan oo dadka ahlul khayrkaa la joogaan waxay qaadanayaan midabkoodao kale ay qaadanayaan ahlu khayr baanu nahay salaax bay muujisanayaan wanaag bay muujisanayaan hadalkoodu waa fiican yahay sida ay u dhaqmayaan waad la yaabaysaa laakiin markay madaxdoodii u tagaan odayaashii soo dirsaday shayaaiin buu ilahay ka cabiray subxana wa tacala waa madaxdoodii wey u talinayso talada ka qaadanaya kuwaa markay u tagaan waxay leeyihiin idinkaan idinla jirnaa idinkaan idin mawqifna haddii la yidhi war maxaa idiin geeyo shalay aad ulahaydeen mu'miniin baanu nahay oo iimaan baan la nimid waxay odhanayaan waan ku jeesjeesayn maskaxdaan kaga ciyaarana waxaan kaataan caqliga lahayn baanu macnaha ku ciyaarana saas wey macnaha adigu oday jirjiroole ma taqaanaa oday jirjiroole soo ma taqaanaan kolba geedkuu gala ayuu la midab yahay cagaar hadduu dhex galo midabkiisu waa cagaar hadduu geed madow dhex galo midabkiisu waa madow yahay hadduu meel cadiina galo midabkiisu waa cadi oday jirjiroole way munaafiq haddaad maqasho saas wey macnaha in badan oo maanta sheeganaya inay siyaasadda ka shaqeeyaan dhaqankooda waa nooca maanta waa oday jirjiroole waa munaafiq hadduu ku hor joogo oo bulshada uu hor joogo la hadlaya ay yihiin dad ahlul iimaan ah ama uu isleeyahay diintoodayba u danqanayaan sheekh weyn wey waa sheekh diinta oo dhan lasoo darfa wareegay siduu u hadlayo iyo siduu rabo diintaan ku dhaqaynaa xaggaan ka kala tuuraynaa yacni waxa way gaaladaan iska dhicinaynaa war ku akrinaya waad la yaab odayaashii waaweynaa ee gaalada ahaa markuu u tagana warkiisu warkaa maaha war wixii baanu agtooda ka nimide dhaqaalahaanu ku burburin lahayn iyo awooddaanu kaga shaqayn lahayn keena saasaa taal marka waxa weeye nifaaqa dhaqankiisu wakaa meel laguma sugnaado ayib rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacala waidaa laquu hadday la kulmaan alladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay sidiinoo kalean u rumayno idinlamabda' baanu nahay waidaa khalow hadday cidloobaan ilaa shayaaiinihim shayaaiintoodii madaxdoodii hadday la cidloobaan oy gooni la noqdaan ama xaggooda ay u iishaanna qaaluu waxay odhanayaan innaa anagu macakum la jirankiinaanu nahay innamaa naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa jeesjeesi un baanu ahaynoo hadalkii shalayto aamanaa aan kuwaa ku lahayn jeesjees unbu nagaha waa ku ciyaarayna wey macna allahu alle ayaa yastahzi'u ku jeesjeesi bihim iyaga ilaahay baa ku jeesjeesi wayamuddu wuu siyaadini yamudduhum dheh wuu u taagi ama wuu u siyaadini fii tuqyaanihim qooqooda iyo xadgudubkooda dhexdiisuu u siyaadin yacmahuuna ayaga oo wareersan ilaahay baa ku jeesjeesi maxaa laga wadaa adduunyada ilahay baa ku jeesteesaya seebuu ugu jeesteesaya wuxuu ugu jeesteesayaa ayagoon iimaan lahayn baa xoolo la siiyey oo caruur la siiyey oo caafimaad la siiyey intaa markii la siiyey waxay is yidhahdeen wallahi sidanaabaa laydinku jecel yahay waaba laydin sidanaabaa laydinku rabaa axkaamtii shareecada iyadoo ilaahay uu og yahay inay munaafiqiin yihiin oo qalbiga gaalnimo ugu jirto ayaa haddana waxaa layidhi dhiiggooda ha la badbaadiyo oo macnaha xoolahooda ha la badbaadiyo oo yaan dhib loo geysanin ha saa markii la yidhi malaha waxay isu qaateen inay yihiin inay mu'miniin yihiin ha inay mu'miniin bay isu qaateen muslimiintii bay ku dhex jiraan oo ka guursanayaan oo la dhaqmayaan oo waxoogaa marka waxaybay is yidhaahdeenba wallahi mu'miniin baa tihin alla subxaana wa tacaala markuu saa ula dhaqmayo wuu og yahay inay munaafiqiin yihiin laakiin muxuu ula jeedaa soo istihzaa maa ha waa lagu jeesteesaya waxaa la rabaa inay inta seetada loo sii daayo ay is-illoobaan taa waa jees-jees oo adduunyada lagu jees-jeesay aakharana waa lagu jees-jeesi doonaayo markay yidhaahdaan markii mumintiin iftiinkoodu ka damo suuratulxadiidsaan ugu tegi doono ay yidhaahdaan unduruunaa naqtabis min nuurikum warna suga nimanyahow aanu idinka dhuxul qaadanna iftiinkiinne maxaa lagu odhanaya irjicuu waraa'akum faltamisuu nuuraa dib u noqdo oo halkaa nuur ka raadsada waa adduunyadii oo miyay noqon karaan maya laakiin waa lagu jeesteesaya marka allahu yastahzi'u bihim waa seeta dheeraynta adduunka loo seeta dheeraynayo iyo dhaqanka wanaagsanee lagula dhaqmayo iyo aakharo ilahay ku jeesteesi doona subxana wa tacala duqyaanka iyo baadida iyo xadgudubkoodana waa loo siyaadin ayaga oo wareersan oo wareersanoo diin ahaan bay u wareersan yihin waxbay kala garan layihiinoo xaq iyo baadilkii baa iskaga darmaday saas way macnaha allahu alle ayaa yastahziu ku jeesteesi bihim iyaga wayamudduhum alla wuu u taagiyo wuu u kordhini fii duqyaanihim xadgudubkooda iyo qooqooda dhexdiisa yacmahuuna ayaga oo wareersan oo xaalku ka wareegsan yihin waxba kala garanaynin ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa wey ishtaraw iibsaday addalaalata baadi gatay bilhudaa hanuun ku gatay famaa rabixat maynan faa'iidin tijaaratuhum ganacsigoodiiyo iibkoodaasi ma faa'iidin wamaa kaanuu mana aynan ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsanna maynan ahayn kuwa hagaagsanoo toosan iibkaabaadi bay gateen xanuunkiibay ku gateen yacni baadidii waxay noqotay badeecaday la wareegeen lacagtay iska bixiyeenna maxay noqotay hanuunkiibay noqotay ayagoo hanuun haysta bay bixiyeen maxay ku soo gateen oo kula soo wareegeen baadi bay kula soo wareegeen maxaa laga wadaa ayagoo inay iimaankii qaataan heli kara oo iimaankii bannaanka u yaallo bay intay ka tageen bay gaalnimo ka doorbideen saas way macanaa sidii qolo gadatay xunaan gadatay wanaagna iska gadoo kale laga soo qaaday marka ayib iibkaasi iyo safqadaasi ma faa'iiday mise waa khasaartay waa khasaartay khasaare kii ugu weynaa bay khasaartay maxaa yeele shay kii ugu qaalisanaana waad iska bixisay shay kii ugu liitayna waad la soo wareegtay soo khasaare maa marka saas wey raasamaalkii baad khasaartay ee faa'iide aad sugaysay maadan khasaarin ulaaika kuwaasi alladiina kuwa weye ishtaraw ulaaika kuwaasi alladiina kuwa weye ishtaraw gatay oo la soo wareegay oo qaatay addalaalata baadidii ayay bilhudaa hanuunkii ku gateen hanuunkay iska dhiibeenoo baadiday la soo wareegeen wuxuu leeyahay ibnu kaiir iyo rag la midii waxay leeyihiin iimaankay qaateen markii horeoo qalbigooda galay marka kadib bay iimaankii ka tageen oo ka noqdeen marka iimaankii intay iskaga tageen bay qaateen kufriyo gaalnimo qaateen saasaa iibsiga laga wadaa bay leeyihin famaa rabixat maynan faa'iidin tijaaratuhum ganacsigooda iyo iibkoodu ma faa'iidin tijaaradoodu ma faa'iidin oo mayna ku faa'iidin mayna ribxin ma macaashin wey macnaha wamaa kaanuu mana aynan ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsan maynan ahaynoo mayna ku saxsanayn iibka noocaasoo kale waa ku khaldanaayeen maaluhum ka maali aladii istawqada naara intaasoo tilmaamood markii laga soo bixiyey ayaa meesha waxaa la bixinayaa arrinkoodaa la sii caddaynaya tusaalayaal baa laga bixinaya qur-aanku waxyaabuhu aada u isticmaalo waxaa ka mid a markuu doonayo macno qarsoon inuu u soo dhoweeyo fahamka iyo caqliga inuu u soo dhoweeyo markuu doonayo wuxuu isticmaalaa usluubka la yidhaahdo darbu lamhaal tusaalayaal inuu bixiyo tusaalayaal oo shaygan kadaata laguu tilmaamaye macnaha ah wuxuu u eg yahay kan aad arkaysa ishaad u qabanayso marka laba tusaale ayaa laga bixinayaa arrinkooda oo ilaahay subxaana wa tacaala uu warkooda ku khatimayo munaafiqiinta mathaluhum xaalkooda iyo sifadoodu munaafiqiinta xaalkooda iyo sifadoodu ka matali ladii kii oo kale xaalkiisa wey kii sifadiisii oo kale wey istawqata istawqada hursaday ama shitay naaran dab shitay falamaa goortii adaa'at ay iftiimisay dabkii maa xawlahu waxa hareerihiisa ah ayuu dahab allahu ilaahay la tegey binuurihim iftiinkoodii buu la tegey wa tarakahum iyagii buu ka tegey fii dulumaatin mugdiyo dhexdood buu kaga tegey laa yubsiruuna xaala ayna waxba arkaynin maalka iyo maalka ka dambeeyaba waxay u dhacayaan xaalad waxaa la yidhahdaa altamhiilaat almutarakiba baa la yidhahda ama atamhiilaat almurakaba yani tusaalayaasha waxay u qaybsamaan laba qaybood altamhiilaat almufrada iyo altamhiilaat almurakaba la yidhahda shay waxyaalo fara badan oo isu yimid suuro laga fahmayay baa shay kale lagu shabahaya midda mufradada la yidhaahdana shayba shay baa lagu matalayaayo labadan shay ee midba uu goonida yahay ee mufradka yahay keligii yahay baa shayga lagu shabahaya marka tamhiilaadka waxaa fiican baa laleeyahay labadan tusaaleba in laga dhigo suurada laga fahmi karo xaaladaa uu qur-aanku cabiray baa waxay u eg tahay munaafiqiinta suuradooda xaaladda uu qur-aanku cabiray maxay tahay ruux baa mugdiyo ku jiray mugdi isagoo ku jira ayuu dab shitay dabkii markuu shitay ayay wixii hareerihiisa oo dhan baa dabkiibaa iftiimiyey wax alla wixii khatar aha o dhan buu iska arkay meeshu waa meel halis waa meeluu cabsanayo waa meel mugdi ah dab baa uu iftiimay uu shitay dabkii markuu hareerihii oo dhan buu ku arkay maxaa yani waxa weye halaq ah maxaa dhib ah maxaa kugu soo socda maxaad macnaha waxa weye yani khatar ah wixii markuu iska arkay ayaa hal mar iftiinkii laga qaatay ruuxaasi mugdi intee leeg buu ku jiraa marka soo markii hore ma dhaamin marka hore u dhaamin lianna haddaad iftiin adoo ku jira iftiinkii markaba uu kaa tago mugdigii markii hore aad ku jirtay mid ka siyaadsan baad geli sooma xaaladda marka la doonaya in lagu caddeeyay waxa weeyaan nimankaa munaafiqiintaas say u wareersan yihiin oo taladu uga lunsan tahay oo ay yacni arrinku ugu adag yahay oo xaalkoodu uusan u fududayn waxay la mid tahay ruuxa noocaasoo kaleeta ah meel cidlo ah oo mugdiyo ah dab ka shitay markuu dabkii wax u iftiimiyeyna iftiinkii laga qaatay ibnu kathiir wuxuu rajaxayaa in ay markii hore iimaanka galeen markay iimaanka galeen kadib bay wax ku kala arkeenoo wax u kala iftiimiyey ilan iimaankaa wax kala iftiiminayo qalbigana iftiiminaya noloshana iftiiminayo xumaanta iyo samaanta lagu kala arkaya markuu iimaankii wax u iftiimiyey bay ka noqdeen mugdiyaashii kufriga iyo gaalnimada iyo nifaaqay dib ugu noqdeen iftiinkiina waa laga qaatay saas way macnaha mathaluhum xaalkooda iyo sifadoodu ka mathali ladii kii oo kaleeta ayuu la sifayay istawqada hursaday ama shitay naaran dab shitay alladiidu bimacna aljamc way xagga lafdiga mufrad bay ka tahay laakiin xagga macnaha jamc way istawqada hursaday naaran shitay dab shitay falamaa goortii adaa'at ay iftiimisay dabkii maa xawlahu waxa hareerihiisa ah ayuu dahab allahu ilaahay la tegay binuurihim iftiinkoodii buu la tegay markii hore maxaa la yidhi naaran baa la yidhi soo ma gadaalna maxaa laga yidhi nuur baa la yidhi naarta waxaa la yidhaahdaa waa maadada kulul ee wax gubta iyo iftiinku markay wada socdaan naar baa la yidhahdaa markay inta iftiinka ah keliya tahay oo intii wax gubaysay ay ka maqan tahayna waxaa la yidhahdaa nuur baa la dhahaa waxaa laga fahmayaa iftiinkii unbaa laga qaatay mooye intii wax gubaysay iyo kulaylkii waa looga tegey marka kulayl dabay ku dhex jiraan mugdigii mugdi ka siyaasadna waa galeenoo waa ku jiraan xaaladoodu saasoo kale lamid tahay manaa say u wareersan yihiinoo arrinkoodu macnaha ugu adagi dahab allahu ilaahay baa la tegay binuurihim iftiinkoodii buu la tegey wa tarakahum wuuna kaga tegay fii dulumaatin mugdiyo dhexdood mugdiyadii hore iyo kuwo dib ka dhashay oo iftiinkan tegay ka dhashay intaba way ku jiraan laa yubsiruuna xaala aynan arkayn summun weeyaan waa kuwo maqalla aan waxba maqlayn wey summun waa kuwo maqalla oo waxba maqlayn oo dhagala bukmu weye waa kuwo hadalla aan hadlin cumyu weye kuwo indhala oo fahum iyagu laa yarjicuuna noqon maayaan xaqii iyo iftiinkii ay ka tageen dib ugu noqon maayaan maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa mar haddii ilaahay dhaguhu siiyey iyo indhihii uu siiyey iyo afkii uu siiyey ay u isticmaali waayeen shaygii xaqa ahaa sidii iyaga oo aan haysanin oo kale ka dhigan yahay saas maanaa sidii adigoon haysanin oo kale waad ka dhigantay shayga haddaad haysato meeshiisiina aadan u isticmaalin adigoon haysanin oo kalead ka dhigantay ninka cilmiga leh haddana cilmigiisii aan ku dhaqmaynin soo jaahil ma waa jaahil saas maanaa ninka gacantiisu ay ku taallo laakiin gacantiiba aan isticmaalaynin oon waxba ku qaadanaynin ma gacan buu leeyahy gacan ma laha saas maanaa shaygan lagu siiyey haddaadan meeshiisi u isticmaalaynin wuxuu ka dhigayaa sida adoon haysanin oo kaleeto macnaha oo uu kaa maqan yahay summu weeye waa kuwa xaqa ka dhagala oo aan maqlaynin bukmu weeye waa kuwa hadalla oo xaqa aan ku hadlin cumyu weeye kuwa indhala oo xaqa aan indhahooda ku arkin oo fahum iyagu laa yarjicuuna ma noqonayaanoo xaqii ay ka tageen iyo iftiinkii dib ugu noqon maayaan aw kamase kasayibin yacni miaalkii labaad wey aw amase kasayibin aw amase maaluhum maalkoodiiyo sifadoodu ka maali dhawii sayibin kuwa roobu saaxiib ah yay la mid yihiin ku roobu saaxiiba ama kuwa roobu saaxiiba sayibku waa roobka shubaya aw amase maaluhum maalkoodu ka dhawii sayibin kuwa roobu saaxiiba ayuu la mid yahay min asamaai soob roobkaasoo xagga sare ka yimi roobkaasoo fiihi dhexdiisa dulumaatun mugdiye ay yihiin wa racdun iyo unkad wa barqun iyo hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda ayay fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda gelinayaan min asawaaciqi yacni darteed biriqda darteed min asawaaciqi biriqyaasha dartood ama hanqadhyada darkood hanqadhka darti xadaralmawti geeri ka taxadarkeediiyo ka cabsideeda daraaddeed ayay saa u yeelayaan wallahu allana muxiitun midkii koobay weeye bilkaafiriina gaalada midkii koobay weeyo sina ugama baxsan karaanoo hadday taxadaraan kama fogan karaan ha waxaa kalood suuraysataa oo bal isku daydaa inaad fahamto ruux uu roob ku da-ayo roobku wuxuu wataa mugdiyo waa fiid waa qudcur baan dhihi laha waa qudcur daruurta cirka fuushayna mugdi bay wadataa dhibicda reebka roobka ee da-aysana mugdi bay wadataa roob intaasoo mugdiyo wata marka labaadna wata unkad wata a waa shanqad unkad wata marka saddexaadna hillaac wata roobkaasaa ruuxii haya meel cidla'na waa joogaa wuxuu dugsadana male hanqarhka iyo yacni waxa weeyaan unkadka iyo qaylada roobka ka baxaysa daraaddeed buu dhaguhu inay dilaacaan ka cabsano dhaguhu faraha gashanaya geeri uu ka cabsanaya daraaddeed amaad dhimataa buu isleey lianna codku hadduu kaa tambato iyo qayladu waa la dhintaa ummadaabaa lagu halaagay soomaa qaylo lagu qayliyey marka qayladan uu isleeyahay amaad dhimataado markaasuu dhagaha faraha gashanaya ha bal ruuxa noocaasoo kalaa sawiro ha innaga haddaynu magaalo joognaayey ruux xaaladaasi haysato sawirkiisa saan ku hella waa adagta laakiin aad waxaa u dareemi karaa rag dadkii baadiyaha degi jiraye meelaha cidlada uu roobka ku heli jiray roob noocaasoo kale ah oo mahiigaan ah oo mugdi kugu helay xaalad aad halis u awey waa cabsi yacni waxa waa qaylo korkaaga ah waa biriq marba baxayso isleeda goormaa lagu heli doonaa xaalad marka khatar awey xaaladaasoo kaley marka ku jiraan oo ruux halkaasoo kale ku jira yacni cabsi iyo argagax iyo macnaha qalaq iyo walbahaar iyo murug buu dhammaysanay sooma daqiiqad walba wuxuu isleeyahy goormaad dhiman doontaa ha munaafiqiinta xaalkoodu sidaasoo kale wey waxba marka ha odhanin barqiga waxaa laga wadaa taas yacni racdigana kaasaa laga wadaa waxba mid mid ha u fasirine suuradaa guud arrinka laga fahmayo ruuxa xaalkaasi haysto shayga laga fahmi karo ayaa waxaa lagu shabahayaa munaafiqiinta xaalkooda saas way maanaa yani tamhiilaadkii online atamhiilaat lmurakaba la yidhahdaa saas way maanaa ayib aw amase kasayibin yani maaluhum ka sayibin kadawii sayibin roobku da-ayo shubaya kuwa u saaxiiba ayay la mid yihin min asamaai xagga sare ka yimid fiihi roobkaasoo dulumaatun mugdiye ay yihiin dhexdiisa wa racdun iyo unkad iyo wabarqun hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda ayay fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda yeelayaan min asawaaciqi yani biriqyaalka dartood biriqda daraaddeed macnaha yani sawaaciq waa jamcu saaiqa saaiqadu macnaha waxa weye waa unkadka midda ka qaylo badan ee haddana weliba dabka soo tuurta saas way macnaha sawaaciq baa la yidhahda yani racdiguna waa ka fudud yahay ayib xadara almowti maxay saa u yeelayaan maxay dhagaha faraha u gashanayaan xadara almowti taxadar ay geeri ka taxadarayaan daraaddeed geeri bay ka cabsanayaan ama dhibataan bay isleeyihin wallahu allana muxiidun midkii koobayo bilkaafiriina gaalada waxaa laga wadaa ka baxsan maysid alla subxana wa tacaala ama dhagaha faraha gashada ama carara ama xeelabaysta ama xoog wax ku raadiya ilahay sida uga fakan maysaan yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hillaacu yakhtafu inuu dafo absaarahum aragyaalkooda inuu dafo kullamaa adaaa mar kasta uu ifo lahum iyaga markuu ifiyo meeshay mari lahaayeen markuu u ifiyaba mashow way soconayaan fiihi dhexdiisay waxoogaa dhaqaaqayaan waidaa adlama hadduu mugdiyooba calayhim dushoodana qaamuu way istaagayaan meelay u dhaqaaqaan markaa male walow shaa allahu hadduu alla dooni lahaana la dahaba wuu la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda iyo wa absaarihim aragyaalkooduu qaadi lahaa ina allaha allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun kii awoodo wey macnaheedu waxa weeye hilaacu indhihii buu dafayaa hilaacu indhihii buu dafaya waxoogaa markuu yaro iftiimiyo dhulka kale arkaanba waxoogaa bay dhaqaaqayaan markii uu damana meeshoodii dhaafi maayaana waa istaagaya yacni waa xaaladii aan horay usoo sheegnay oo cabsi waxay ku jiraan xaddhaaf ah yani waxa weeyaan waata ilaahi subxana wa tacala ayad kale qur-aanka ku yidhi yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim qaylo kastoo soo yeedha waxay moodayaan idinka idinku socotaa marka xaalad qalaq iyo walbahaar iyo cabsi iyo wax badan ku lansatay ayay ku sugan yihiin macnaha yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hillaacu yakhtafu inuu dafo absaarahum aragyaalkooda inuu dafo oo indhaha ka qaato kullamaa adaaa mar kastoo uu ifiya lahum iyaga mamshan meeshay socon lahaayeen markuu u ifiyaba mashow way soconayaan fiihi dhexdiis iftiinkaasay wax yar ku dhaqaaqayaan waidaa adlama hadduu mugdiyooba calayhim dushoodana oo uu macnaha damo qarsoomo qaamuu way istaagayaan walow shaa allahu hadduu alla doonana la dahaba waa la tegi lahaa bisamcihim maqalkoodii wa absaarihim aragyaalkooduu qaadi lahaa hadduu alla doono subxana wa tacala waxba ugama tageenba taxadarkay taxadarayaan ilahay kagama fakada wey macnaha oo maqalkana waxaa lagu qaadi lahaa yani saaiqada sawaaciqda iyo racdiga araggana waxaa lagu qaadi lahaa hilaaca lagu qaadi lahaa hadduu alla doono subxana wa tacala ina allaha alla calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun kii awoodo wey yaa ayuha nnaasu dadu intaa markii munaafiqiintii lagaga soo hadlay laba tusaaloo xaalkoodiiyo noloshay ku noolyihiin caddaynaysana la daba dhigay baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u jeediyey saddexdii kooxoodba saddexdii kooxoodba wuxuu u jeediyey rabbi subxana wa tacala dhawaaq yaa ayuha nnaasu dadow icbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray idinka iyo wladiina kuwii min qablikum hortiinahaba lacalakum tattaquuna waxaad mudantihiin lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna inaad isdhowrtaan oo ilaahay cadaabkiisa iska dhowrtaan ood ka cabsataan alladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka alarda dhulkii idinka yeelay firaashan gogol waasamaaa samadiina binaa'an dhismo idinka dhigay oo wa anzala soo dejiyey min asamaa'i xagga sarena maa'an biyo idinka soo dejiyey oo fa akhraja saaray bihi biyaha sababtooda min athamaraati midhaha qaarkood idinku soo saaray risqan risqisiin daraaddeed iyo irsaaqi daraaddeed lakum idinka laydin irsaaqayu saa u yeelay ee falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahay andaadan kuwa alle la fil ah oo la mid ah ha yeelina walxaal antum idinku taclamuuna aad og tihiin inaysan jirinba kuwaasi inaysan jirin idinku og allah uu samaynaya subxana wa tacala ha mabda'ani waa mabda'an ku soo marnay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wardadow kulligiin ilaahay caabuda rabbigiin caabuda subxana wa tacaala rabbigaa caabuda laydin leeyaho keligii ka dambeeya oo ka amar qaato wuxuu raalli ku yahay ku dadaala sharcigiisa fuliya laydin leeyahay rabbigaa ma taqaanaan rabbigaasaa laydin bari rabbigaa baa laydin bari sababtaad keligii u caabudaysaan waxa weeye isaga keligii baa idin abuuray abuurka laydin abuuray cidla wadaagta miyaa jirta maya kuwii idinka horreeyana keligiibaa abuuray waa midda labaade dhulkan gogosha ah ee saad doontaan ka yeelaysaan dhisanaysaan ku kaajaysaan yacni waxa weeyaan isku aasaysaan dhulkanna isagaa idin goglay samadan tadaata saanqaafka idiin ana alla isagaa dhisay roobkana isagaa keenay dhibicda biyaha ah oo midhaha dhulka ka soo baxa ee risqiga iyo masruufka idiin ana isagaa ku soo saaray intaa miyaad ogtihin in lala wadaago ma cid la qabatay intaasoo ku kaalmaysaad ogtihin maya intaa haddaydaan ogayn in aan lagu kaalmaynin falaa tajcaluu lilahi andaadan marka ilaahay kuwa lamida oo la fil ah ood wax ugu dartaan ha samaynina maxaad alle iyo dhagax wax isugu daraysaan maxaad ilaahay iyo walaal qabri ku jira wax isugu daraysaan maxaad ilaahay iyo jin wax isugu daraysaan maxaad ilaahay iyo makhluuqaadkiisa iyo addoommadiisa wax isugu daraysaan intaa ilaahay mayna la samaynin soo ilaahay keli kuma ah ka intaa sameeye ee keli ku ah cibaadadiinna keli kaga dhiga oo cidna ha garab dhigino waxa la wadaajinina way macna falaa tajcaluu lilahi andaadan wa antum taclamuun waa yani masalada ay culimmadu taqriiriyaanoo mabdaca la yidhaha caqiidada le tawxiid alrububiya yaa waxau laasimsanayaa tawxiid aluluhiya wuu laasimsanayaa haddaabaad qirsan tahay keligii inuu ku abuuray dhulka keligii inuu goglay masruufkiiyo risqiga inuu keligii ku siiyo soo kama dhalanayso inaad keligii caabudo way ka laasimaysa waa laysu daliishani marka war kan haddaad ogoshahay maxaad kan ku diidi maxaad ku diidi keligii inaad sujuuddo maxaad ku diidi keligii inaad barido maxaad ku diidi inaad keligii u hoggaansanto maxaad ku diidi inaad sharcigiisa keliya qaadato maxaad ku diidi intanba keligii baad u ogoshahay saasaa macnaha waxa wey lano leeyahy yaa ayuha nnaasu dadow icbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray wal idinka iyo waladiina kuwii min qablikum hortiin ahaba lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad isjirtaan oo cadaab iska jirtaan ama aad ka cabsataan alladii allahaasoo jacala yeela lakum idinka alarda dhulka firaashan gogol idinka dhigay dhulka idin goglay waasamaaa samadiina binaa'an dhismo ka dhigay yani waa dhista kor tanna waa dhulki guriga qaybtiisa hoose wey samaduna macnaha waa saanqaafkii kore wa anzala dejiyey min asamaai xagga sare ka soo dejiyey maaan biyo oo fa akhraja soo saaray bihi biyaha dartood min athamaraati midhaha qaarkood ku soo saaray risqan maxaa loogu soo saaray risqan irsaaqid daraaddeed lakum idinka laydin irsaaqayo idinka in laydin irsaaqo unbaa intaasoo dhan looga shaqaynaya oo macnaha waxa way loo soo saaray falaa tajcaluu ha yeelina marka intaa haddii laydin laydin qabtay maxaa laydinka rabaa falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahi andaadan kuwa la fil ah oo lamid ood isku si ka dhigtaan oo wax u sintaan allah u yeelina subxana wa tacala walxaal antum idinku taclamuuna aad ogtihiin nabiga waxaa la weydiiyey sal alay slam xadidka cabdullahi bn mascuud ee bukhariiyo muslim soo saareen waxaa la yidhi ayu dembi acdam baa la yidhi nebi allow dembi la gala kee ugu weyn wuxuu yidhi an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak inaad ilaahay mid garab dhigto oo mid la mida aad samayso ood yani wax la wanaajiso adoo og inuu ku abuuray adoo og inuu ku abuuray haddana haddaad cid kale uun ku garab wado dembi la gala kaasaa ugu weyn bu nebi uri sal lay slam waa shirkigii wey wain kuntum fii raybi mima nazlna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milihi wain kuntum haddaad tihiin fii raybin shaki dhexdii haddaad ku sugantihiin mimaa shay xaggii haddaad ka shakisantihiin nazalna aan soo dejinnay calaa cabdina addoonkanaga dushiisa aan ku soo dejinnay waa muxamed sal lay waslam addoonkanaga waxaan ku soo dejinnay haddaad ka shakisan tihiin faatuu la imaada bisuuratin hal suurad ah oo min milihi isagoo kale ah wadcuu una yeedha shuhadaa'akum markhaatiyadiinniina u yeedha min duuni illahi alla sokadii ciddii arrinkaa markhaati idinka noqon lahaydna keensada in kuntum haddaad saadiqiina kuwa run sheegay hadday runtiin tahay maxamed baa jeefkiisa kala yimid yeela fa in lam tafcaluu haddaydaan yeelin walan tafcaluu maba yeelaysaan maba dhacayso inaad yeeshaane fattaquu haddaydaan samaynin maba samayn doontaane fattaquu iska jira marka annaara naar iska jira allatii naartaasoo waquuduhaa shidaalkeeda iyo waxa lagu shidaya lagu hurinayahay annaasu ay dad yihiin iyo walxijaaratu dhagaxyaan uciddatu waa la diyaariyey naarta lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey yacni shubahaadkay wadeen baa waxaa ka mid ah moxamed waxaan uu sheegayo xagga ilaahay baa la iiga yimid oo wax laygaga soo dejiyey uu leeyahay jeebkiisuu kala yimi waa wuxuu isagu malmaluuqay oo isku hagaajiyey waxaa lagu yidhi haddaad shaki ka qabtaan arrinkaa isaga carab baad tihiin maxamedna waa carab salawaatu rabbi wasalaamu calayh fasaaxo iyo balaaqa idinku dhammaatay bal wakaase qur-aankaoo dhan la imaada layga dhihi maaye hal suurad oo isagoo kalaa keensada car baa lagu yidhi car taxaddi wey car wakaase intaad isku daydaan bal hal suur suuradda qur-aanka ugu gaaban oo kale keensada yani inaa cadaynaa xataa keena war kale iska dhaaf waa keeni waayeen keena baa layidhi waa keeni waayeen haddaad keeni weydeen weliba waxaa la yidhi markhaatiye keensada markhaatiye keensada hadday runtiin tahay maxamed baa keensaday keena isu taga markii ugu horraysa waxaa lagu yidhi insi iyo jinni hadday isu tagaan qur-aankan oo kale lama imaan karaan mid bay ahayd haddana waxaa la yidhi bicashri suwarin milihi toban suuradoodoo qur-aanka o kalaa keena layidhi waa keeni waayeen hoos baa loola soo dogo waxaa la yidhi taa kari weyde bisuuratin milihi keena hal suuradoo qur-aanka o kalaa la imaada tiina waa keeni waayeen soo inaad markaas jabkaaga qirato maha soo inaad isdhiigto maha markaas markaas yeeli maysaan horayna uma yidaan yeelin dibna maba kari kartaanoo la imaan maysaane warnimo yahow naar iska jiroo lafihiinna u tura saas way macnaha lafihiinna u turo naar gaalo loo diyaariyey iska jiraa la leeyahy macnaha qur-aankan oo kale lama imaan karan insaan macnaha wa ficlan waa la imaan waaye maalintii qur-aanku soo degay ilaa maanta oo la soo gaadhay taxaddigaasi waa taagan yahay cariyaa intuu isu tago qur-aankaasoo kale la yimaado hadduu bashar iyo bini aadan la yimi maxamed hal nin buu ahaaye bal khalqigoo dhan intay isu tagaan qur-aankaasoo kale la yimaadaan waa la imaan kari waaya qur-aanku waa war waxyaabo dhacay oo horay u tegay buu warramayaa warkaa daqiiqoo kale yaa keeni kara waxyaabo aan dhicin buu dib ka sheegayaa oo siduu u sheegay dhacaya yaa sheegi kara qur-aanku nidaam nololeed buu jeexayaa oo bulshada loogu talagaiyo dowladaha in lagu maamulo oo weligiiyo allihii waxba laga bedelaynin expiry buu noqday ma jirto wuu dhacay nidaamkani waa dhacay wax laga bedelo ma jiro yaa keeni kara kaasoo kaleeto nadmiga iyo qaabka alfaadiisu u taxanta hadal sidanoo kale u taxay yaa keeni kara wax la imaan kara ma jiro balaaqada qur-aanka iyo qaabkuu u yaallaayay iyo macaanidiisa icjaaskeeda waa lala imaan waayey macnaheedu ma muctasiladu say leedahay quluubtii miyuu ilaahay leexiyey oo haddaan quluubta la leexinin way kari lahaayeen maya quluubta lama leexinine quluubtoodiiyo iyagiiba inta laysu daayay bay la imaan kari waayeen tabartiina qirta way marka oo isdhiiba wain kuntum haddaad tihiin fii raybin shaki dhexdii haddaad ku sugan tihiin mimaa shay xaggii haddaad shaki kaga sugan tihiin anzalnaa aan soo dejinay nazalnaa aan soo dejinay calaa cabdina addoonkanaga dushiisa aan kusoo dejinay moxameda sal lay waslam faatuu la imaada bisuuratin hal suurad ah oo min milii isagoo kalea qur-aankao kalea la imaada mintu waa zaaida wadcu siriya tawkiid ka dheh wadcu u yeedha shuhadaa'akum markhaatiyadiina u yeedha min duuni illahi alla sokadii wixii idin markhaati ahaan lahaana keensada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya maxamed baa jeebkiisa kala yimid hadday run tahay way macnaha fain lam tafcaluu haddaydaan samaynin oo aydan horay u samaynin way macnaha haddaad fali weydeen walan tafcaluu mana fali doontaan ee lantu ta'biid bay faa'idayn ha fii bacdi almawaadic way mar walba maaha lan tafcaluu dibna u samayn maysaane fattaquu nnaara war naar ka cabsada naar iska jira allatii naartaasoo waquuduha waxaa lagu shidayayo shidaalkeedu annaasu dad ay yihiin dad baa shidaal u ah qoryo kaloo lagu shidaya ma jiro shidaalkeedu waa dad walxijaaratu iyo dhagaxyaan ma dhagaxoo dhan baa mise waa dhagax khaas mufasiriinta salafku waxay u badan yihiin waa dhagax la yidhaahdo xijaaratu lkibriid la yidhahdo xijaaratu lkibriid oo yani kibriidka laga sameeyo oo markuu dabku qabsado durba huraysa ishticaalkeedu aada u daran yahay taasaa laga wadaa bayleeyi uciddat waa la diyaariyey lilkaafiriina gaaladaa loo diyaariyey naarta iyada macnaha oo loogu talagalay halkaa waxaa laga faa'iidaysanayaa naartu maantaba inay joogto oo dibba laga abuuri doonina ay abuuranta uciddat lilkaafiriin waana caqiidatu ahlisunna waljamaca oo naartiiyo jannadaba horay buu ilaahay u diyaariyo way jiraan saas way macnaha ayb haddii gaaladii iyo loo hanjabay qur-aanka mathani siduu ilahay ku tilmaamay mathani weeyo mathanida waxaa la yidhaahdaa wuxuu sheegayaa mu'miniintii gaaladii buu daba dhigaya abaalgudka gaalada wuxuu daba dhigaya abaalgudka muminiinta jannadii buu ka warramaya naartii buu ka warramaya mathani baa la yidhahdaa saasuu isu daba dhigaya wabashir u bishaaree baa lii nabiga sal ly waslam aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan waxaad ugu bishaaraysaa ana lahum biana lahum inay u sugnaatay jannaatin jannooyin aseendooyin kuwaasoo tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda ay socotoy qulqulayaan an anhaaru wabiyaashu ay socdaan hoosteeday socdaan macnaha waxa weye geedaheeda iyo guryaheeda hoostooda ayay webiyaashu socdaan kullamaa in dhan oo mar kasta oo rusiquu la irsaaqo minhaa jannada xaalay ka ahaatay xaggeeda min amaratin midho uun markii lagu irsaaqo midho uun jannada ka ahaaday markii lagu irsaaqo risqan irsaaqid markii lagu irsaaqo qaaluu waxay odhanayaan haada kani alladii kii weeye rusiqnaa nalagu irsaaqa min qablu horaan wa utuu waa lala yimid bihi risqigii baa lala yimid mutashaabihan isagoo isu eg baa loola yimid oo loo keenay walahum waxaana u sugnaaday fiihaa jannada dhexeeda waxay ku leeyihiin aswaajun xaasas mutaharatun oo la nadiifiyey wax alla wixii wasakhiyo wax dhiboo dhan baa laga nadiifiyey wa hum iyaguna fiihaa jannadaa dhexeeda khaaliduuna kuwa ku harayo laba arrimood dadka laga helay iimaan iyo camal saalix iimaanku marka wuxuu noqonayaa qalbiga mabda'a degan camalka saalixuna waa xubnihii waxay samaynayeen adimadu waxay samaynayeen labada arrimood dadka laga helay waxaad ugu bilasharaysaa jannooyin beero beero asendooyina hoostoodana ay webiyaal qulqulayaan beerahaasi markastoo midho laga soo gooye loo keeno dadka jannada ku jiraayay waxay odhanayaan war kuwani waaba kuwii horey naloo siiyey adduunyada kuwiina lagu siimiyey ka wada mise markan markii ka horraysa oo jannada gudaheeda ah bay ka wadaan labadu waa suurtgal ha isagoo isu eg baa la siinaya wa utuu bihi mutashaabihan xaggee isaga egi wuxuu isaga egyahay xagga muuqaalka iyo midabka laakiin xagga dhadhanka waa kaaf iyo kala dheeri wey isuma dhawa muuqaalka markaad aragto maanta qadada laguu keenayo ama cashada ama qureecda laguu keenayo waxaad leedahay wallahi tani waa tii aan yani saaka ku qureecdoo kaleeto laakiin waa muuqaalka keliya iyo aragga iskaga mid yihiin laakiin markaad badhamayso tii horeba maaha saas wey maana wa utuu bihi mutashaabihan saas weeyaan haddii cuntadoodii taa ay noqotay oo xagga cuntadii ay ka dhergaan cabitaanna laga dherjiyo soo shahwoon maayaan marka ilan ruux waa cunay oo wax cabay oo raaxaystay waa inuu shahwoodo soo ma shahwadii meeshay ku gudan lahayeenna waata xaasas bay leeyihiin iyo dumar la dahiray dumarka adduunyada maaha maxaa laga dahiray wax kastoo la dhibsada laga dahiray xaaka male oo candhuuf male oo caado male oo yani wax weeyaan maaratay qashin kale male wax kasta oo adduunyada la dhibsado oo dhan baa laga dahiray waa xurulcintii iyo dumarkii mu'minaadka ahaayee jannada galay kuwa wey macna oo abuurkoodii oo dhan inta la bedelay qaab kale loo abuuray kuwaasaa ilahi subxana wa tacala dumar uga dhigaya waxaaba intaa dheer haddaad barwaaqo haysato laakiin cabsi aad ka qabto amay dhammaataa ama ka tagtaa walbahaar weeye way ku waarayaan barbu yidhi subxana wa tacala weligood ka bixi maayaan taana waa u dheerta wabashiir bishaaree baa li nabiga sal lay waslam aladiina kuwii u bishaaree aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan diintu waa dhaqan sheegasho ma aha aliimaanu maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal wey inaad dhaqan la timaado oo diinta wuxuun kaga dhaqanto waa qasab wailaa iimaankaad sheeganaysa waa qat been buu noqon karaa wa camiluu sameeye asaalixaati acmaasha wan wanaagsan ana lahum ugu bishaareen inay u sugnaatay jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaashu ay qulqulayaan kulamaa mar kasta oo rusiquu lagu irsaaqo minhaa jannada xaggeeda xaalay ka ahaatay min amaratin midho uun midhaha laga xalinaya midho uun jannada xaggeeda laga keenay noocay doonib ha ahaadeen markii lagu irsaaqo risqan irsaaqid markii lagu irsaaqo risqantu waa master mu'akid ah yacni risqan irsaaqid markii lagu irsaaqo qaaluu waxay odhanayaan hada kani alladii kii weye rusiqnaana lagu irsaaqay min qablu horaan markii hore tii aan cunnay oo kaleto wa utuu waa loola yimid bihi isaga ayaa loola yimid iyagaa loo keenay oo loola yimid mushaqaalihiibaa u keenay mutashaabihan xaalo u yahay mid isu eg dhankee buu isaga egyahay xagga aragga iyo muuqaalka iyo midabku isaga egya laakiin dhanka kale maya walahum waxaa u sugnaaday fiiha jannada dhexeeda aswaajun xaasas baa u sugnaaday mudaharatun oo la nadiifiyey oo la dahiray oo xumaan oo dhan laga dahiray mid qalbi iyo iyo mid jidhka labadaba wahum iyaguna fiiha dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaarayo ina allaha alle laa yastaxyii ma xishoodo an yadriba inuu yeelo maalan mahmah maa inuu shay mahmah ka dhigto ka xishoon maayo shaygaasoo bacuudatan kaneeca ah iyo famaa fawqahaa wixii ka sarreeya fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fayaclamuuna waxay og yihiin annahu isagu alxaqu way og yihiin fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fayaclamuuna waxay og yihiin annahu isagu alxaqu inuu xaq yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka yimid wa ama aladiina kuwase kafaruu gaaloobay fayaquuluuna waxay odhanayaan markii mahmaahda iyo tusaalaha la bixiyo maadaa maxay buu araada allaahu ilaahay uu doonay bihaadaa kan muxuu ka doonay kan muxuu ka rabaayo tusaalahan muxuu ka doonaya maalan mahmaa ahaan tusaale ahaan muxuu ka rabaayo uu tusaale ka doonaya yudilu waa loo jawaaxla yudilu wuu lumin bihi mahmaahda iyo masalkaa daraaddii kaiiran in badan buu ku lumin wayahdi wuu ku hanuunini bihi maelka sababkiisa kaiiran in badanna wuu ku hanuunin wamaa yudilu mana luminayo alle bihi maelka kuma luminayo sababtii ila alfaasiqiina kuwa jidka saxda ah ka baxay oo ka leexday mooye tani waxay ku timid qur-aanka tusaalayaal buu isticmaala waatan soo sheegnay soomaaya laba tusaalena waabataan hadda soo marno munaafiqiinta ilahay uu ka bixiyey subxana wa tacala laba mahmahood munaafiqiin gaaladii baa soo booda waxay idhahdeen war ilaahay muxuu uga baahan yahay inuu mahmaaho khaasatan inuu waxyaabo aan macno lahayn ku mahmaahoo tusaale usoo qaato kaneeca iyo yacni daksi iyo ilaan daksigana waa loogu maamaahay wain yaslubhum dibaabu shay-an laa yastanjiduhu baa layidhi aslaamtoodii hadduu daksigu wax ka boobo kama dhacsan karaan caaradana ilahay waa ku maamaahay subxana wa tacaala mahalu ladiina ittakhaduu min duuni illahi awliya kamahali lcankabuuti ittakhadat bayta kuwa hoos fadhiya ilahay cid aan ahayna wax ka sugan yahay yani guri kale guri caaro wax cid hoos fadhido dugsanayso kale la mid marka caaro maxaa lagaga maamaahay oo kaneeca lagaga maamaahay oo daqsi lagaga maamaahay gaaladii baa saas tiri waa loo jawaab waxaa layidhi ilaahay horta kama xishoodo kamana sheexo kama yaxyaxo inuu wax alla wuxuu doono ku maamaaho kaneeca iyo wixii ka weyn ama wixii ka yarba tusaalahaasi iyo mahmaahdaana dantuu ka leeyahay waxa weeye dadka qaarna inuu ku hanuuniyo qaarna ku baadiyayo saas way macana inta ilaahay ugu talagalayna ee iimaan kalena waxay odhanaysaa war mahmaahdan ilaahay baa bixiyey iyo tusaalahan ee waa in saa loo rumeeyo way rumaynayaan kuwa qalbigooda gaalnimada iyo nifaaqiyo madaxadaygu ku jirana way diidayaanoo markaasay ku gaaloobayaan oo fogaanayaan way macana ayib ina allaha alla laa yastaxyi ma xishoodo oo kama sheexo an yadriba inuu yeelo maalan mahmaah inuu yeelo maa shay-un inuu mahmaah ka dhigto shay-un inuu ku mahmaaho shaygaasoo bacuudatan kaneeca ah iyo famaa fawqahaa wixii ka weyn wixii ka sarreeya oo ka weyn ama ka yarba waa la dhihi karaa fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fayaclamuuna waxay ogyihiin annahu matalkaasi alxaqu xaq inuu yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka yimi waa mid tusaale ilaahay bixiyey waxna ku cadaynayo saasa u rumaynaya wa ama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa maxaybu araada allahu ilaahay uu doonay bi hada kan maalan mahmah ahaan mahmah ahaan muxuu ula jeedaa min jihati lmatal yudilu waa jawaabtoodii yudilu wuu baadiyeyn alle bihi matalka daraaddii kaiiran in badan buu ku baadiyay kuwa macangagiinta ee muxuu ula jeedaada ku hay ee ilaahay wuxuu samaynayaba inay caaridaan oy ka hadlaan oy wax iska weydiiyaan bilaabay kuwa wuu ku baadiyeen waa lagu sii fogaynaya wayahdii wuu hanuunini bihi matalka sababtiisa kaiiran in badanna wuu ku hanuunin wamaa yudilu mana baadiyaynayo alla bihi matalka kuma baadiyaynayo ila alfaasiqiina kuwa jidka ka baxay oo dhaacada ilahay ka baxay mooyaane alladiina kuwaasoo faasiqiintu yayihiin alladiina faasiqiintaasoo yanquduuna burinaya cahd allahi ilahay ballankiisa min bacdi miihaaqihi adkayntiisa kadib bay buriyeen ballan adag markay qaadeen kadib bay buriyeen ballanta ilahay ka qaadeen muxuu ah waa waagii dhabarka ay ku jireen ballantii laga qaaday inay ilaahay kutubtiisa raacayaan rusushana rumaynayaan ballantii bay jebinayaan wayaqdacuuna way goynayaan maa amara allahu wuxuu ilaahay amray bihi isaga an yuusala in la xidhiidhiyo wixii xidhiidhiya la yidhina way goynayaan oo maxaa ka mid ah qaraabadii xidhiidhiya layidhi ehelkii xidhiidhiya layidhi muminiinta xidhiidhiya layidhi gaalada gooya layidhi wixii xidhiiriya la yidhina way goynayaan ayib wayufsiduuna way fasaadinayaan fi lardi dhulkana way fasaadinayaan ulaa'ika kuwaasi hum ayaga keligood baa alkhaasiruuna kuwa khasaaray tilmaamahooda waxa weeye ballan ilaahay ay la galeen oo waa jebiyeen ballanta ilaahay ay la galeen waxaa ka mid a ballanta ay mu'miniinta iyo dadka alxaqa la galayaan ballanta jebinteedu waa nooc nifaaqa ka mid a ballanoo dhan waa jebinayaan lagu soo hagaagi maayo wixii ilaahay ha la xidhiidhiye yidhina oo qaraabadiiyo ehelada iyo mu'miniinta ana way goynayaan ma xidhiidhinayaan dhulkana way fasaadinayaan oo dembi iyo xumaan iyo kufri iyo gaalnimay ku fasaadinayaan kuwa khasaaray waa un kuwaasuu rabbi yidhi subxana wa tacala alladiina kuwa wey yanquduuna burinaya cahd allahi ilahay ballankiisa min bacdi miihaaqihi adkayntiisa kadib markii dhaar ay ku adkeeyeen ama ballan yani si uu loo adkeeyey oo la adkeeyey kadib bay jebinayaan wayaqtacuuna way goynayaan maa amara allahu wuxuu ilaahay amray bihi isaga an yuusala in la xidhiidhiyo shaygii xidhiidya la yidhina way goynayaan wayufsiduuna way fasaadinayaan fi lardi dhulkana way fasaadin ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray kayfa sideebaad dadyow takfuruuna u kufrinaysaan billahi ilahay sideebaad ugu kufrinaysaan wa kuntum walxaal kuntum aad ahaydeen amwaatan kuwa aan jirin fa axyaakum uu idin nooleeyo o idin abuuray uma kadibna yumiitukum uu idin dili doono adduunyada markaad ka tegaysaan uma kadibna yuxyiikum idin soo noolayn doono oo markaad qubuurta ka soo baxaysaan uma kadibna ilayhi xaggiisa turjacuuna laydin celin doono war intaasoo dhan allaha idinku sameeyey seed u diidaysaan oo ugu kufrinaysaan idinkoon jirin buu idin keenay waa abuuristii hore adduunka markaad ka tegaysaanna wuu idin dili nolol baa ka dambayn doonta waa laydin soo celin isagaad u tegi doontaan oo idinla xisaabtami doona sidaa allaha gacanta idinku haya ma kaasaad doonin kartaan oo diidi kartaan seed u kufrinaysaa wax la yaab leh wey macna yaa ayuha alinsaanu maa garaka birabbika alkariim rabbigaaga kariimkaee gacanta kugu haye ku maamulayee ku sawiray maxaan kugu diray maxaan kugu sallidoodu beeninoodu macna wax ugula dagaalami kayfa sideebaad takfuruuna ugu kufrinaysaan billaahi ilahay seed ugu kufrinaysaan waa la yaabe walxaal kuntum walxaal kuntum aad ahaydeen amwaatan kuwa aan jirin waa jiritaan la-aantii hore intaan lays abuulin wey maanaa kuwa aan jirin aad ahaydeen fa axyaakum wuu idin nooleeyo oo idin abuuray adduunka idin keenay uma kadibna yumiitukum uu idin dilahayo adduunka markaad dhaafaysaan uma kadibna yuxyiikum idinsoo noolayn doono waa nolosha dambe abadiga uma kadibna ilayhi xaggiisa turjacuuna laydin anun doona huwa alle alladii midka way khalaqa abuuray lakum idinka dartiin maa shay abuuray fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugan jamiican dhammaantiin xaaluu idin yahay wax alla waxa dhulka dushiisa saaran alla waa ka idinka daraadiin u abuuray idinkaa laydinku talagalay inaad ka faa'iidaysataan uma markaa kadibna markuu dhulka waxa dushiisa saaran idinka dartiin u abuuray intaa kadib buu istawaa wuxuu u qastay ila samaa'i samada ayuu u qastay fa sawaahunna samooyinkii wuxuu ka ahaysiiyey sabca samaawaatin toddoba sama ayuu ka ahaysiiyey wa huwa allana bikulli shayin wax walba caliiminkii xoggaan waawey kii og wey alla subxana wa tacala alla subxaana wa tacala waxyaabaha dhulka dushiisa yaalla o dhan isagaa idinka dartiin u abuuray bal samaawaadka qoraxdan maslaxadeenna u socotaa oo dayxu maslaxadeenna u socdaa oo waxyaalaha dhulka dushiisa yaalla ama bad ama berri ama geedo ama xayawaanaad innaga maslaxadeenna iyo danteenna loo abuuray alla subxaana wa tacaala intaa markuu sameeyo dhulka dushiisa waxa saaran u abuuray buu samaawaadka u qastay toddoba samou isdul saaray rabbi subxaana wa tacala u abuuray toddoba samo markuu isdul saaray kor buu ka maamulhayaayoo meesha uu jooguu ka ogsoon yahay wax walba waa la socda waxba kama qarsoon alla subxana watacala wax ka qarsoon rabbi ma jiro subxana wa tacala huwa alla alladii midka wey khalaqa abuuray ayaddu marka waxay tilmaamaysaa dhulka iyo samaawaadka abuurista kee ku horreeyey samaawaadka abuurista ku horreeyey waxaan dhihi lahaa dhulka ku horreeyey kadibna samaawaadka ka dambeeyey sida maalinta suuratu fusilat baan ugu tegi doona insha allahu tacala huwa alla alladii midka wey khalaqa abuuray lakum idinka maa fi samaai maa fil ardi dhe waxa dhulka dhexdiisa ku sugan wuxuu dooniba ha noqdee idinka dartiin buu u abuuray jamiican xaalu idilya waxba iyadoon laga soo reebin masaalixdiin iyo danihiina loo abuuray uma markaa kadibna istawaa wuxuu u qastay ila samaai samooyinka xaggooda u qastay fa sawaahunna wuxuu ka ahaysiiyey sabca samaawaatin toddoba samuu ka ahaysiiyey yacni sawa iyo istawaa hadday ilaa ku gudubto ilaa ay ka dambayso bimacnaa wuu u qastay baa la dhaha calaa hadday ka dambaysana wuu ka saramaray wey saas daraaddeed istawaada inoo imaan doonto calaa oo ilaahay sifadiisii a tani ma aha bay leeyihiin in badanoo culimada tafsiirka ka mida macnaa uma kadibna istawaa alla wuu u qastay ila samaa'i samooyinka ayuu u qastay fa sawaahunna samooyinkii wuxuu ka ahaysiiyey sabca samaawaatin toddoba samoo isdul saaran buu ka dhigay wa huwa allana bikulli shayin wax walba caliiminkii xowgaalo wey oo ogsoon alla subxana wa tacala waa kama qarsoona hada bilahi tawfiq sal allahuma waslm cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslm